sinwaar ayay israa'iil ku sheegtay maskaxda ka dambeysay weerarkii ay xamaas ugu magac dartay duufaanta al aqsa ee ay toddobadii bishii oktoobar ku qaaday koonfurta israa'iil halkaas oo israa'iil sheegtay in lagu dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo ruux oo isugu jiray israa'iiliyiin iyo ajnebi sidoo kalena lagu afduubay ilaa iyo laba boqol iyo konton kale magacaabista loo magacaabay madaxa siyaasadda ee xamaas ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa awoodda garabka militari ee xamaas ee ka howlgala khaza iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay sii wadaan dagaalka kadib toban bilood oo ay ciidamada israa'iil khaze ka wadaan dagaal ka dhan ah kooxda warka magacaabista oo ku soo beegmay xilli ay aad u kacsan tahay xaaladda bariga dhexe ayaa lagu soo dhoweeyey gantaallo laga riday khaza oo loo ganay dhanka israa'iil dagaalyahanada xamaas iyo kuwa kale ee mintidka ah ee khaza ayaa weli qaybo kala duwan oo magaalada ah kula dagaalamaya ciidamada israa'iil israa'iil waxay dhowr jeer ku celcelisay in aysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo ay ka baabi'inayso xamaas iyo garabyada kale ee hubaysan waxay kaloo wacad ku martay in ay dili doonto yaxya sinwaar ku dhawaaqista magacaabista sinwaar ayaa timid xilli aad looga cabsi qabo in colaadda hadda ka aloosan gobolka ay sii ballaarato iiraan ayaa wacad ku martay in ay ka aargudan doonto israa'iil kadib dilkii ismaaciil haniya loogu geystay magaalada teheraan halka xisbullah ay ku hanjabtay aargoosi ka dhan ah israa'iil ka gadaal dilkii hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda oo ay israa'iil ku khaarijisay bayruud ergada dhexdhexaadinta wadahadallada israa'iil iyo xamaas ee ka kala socda maraykanka qatar iyo masar ayaa isku dayayay in ay jiho u bixiyaan wadahadallada lagu rabo in lagu soo daayo laheystayaasha israa'iiliyiinta iyo maxaabiista falastiiniyiinta iyo sidoo kale in lagu gaaro xabad joojin ka dhaqan gasho khaza wadahadallada oo marar badan lagu kala booday ayaa aad looga deeriyey maalmihii lasoo dhaafay kadib dilkii hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya mar uu la hadlayay telefishinka aljaziira ayuu afhayeenka xamaas cusaame xamdaan sheegay in sinwaar uu sii wadi doono wadaxaajoodka xabad joojinta wuxuu kaloo sheegay in isbeddelka xamaas uusan dhibaato ku ahayn wadahadallada xabad joojinta balse ku eedeeyey israa'iil in ay caqabad ku noqotay wadahadallada marar badan afhayeenka militariga israa'iil daniel xagaari oo waraysi siiyey telefishinka alcarabiya ayaa ku eedeeyey sinwaar weerarkii toddobadii oktoobar waxa uu ku celiyey in ay sii wadi doonaan baacsigiisa isaga oo yidhi waxaa jira keliya hal boos oo u bannaan yaxya sinwaar kaas oo ah buu yidhi in ay dhinac seexin doonaan maxamed dayf oo ay israa'iil bishii hore ku dishay duqayn ay ka fulisay degmada khan yunis ee koonfurta marinka khaza dayf ayaa ka mid ahaa madaxda sare ee garabka militariga ee xamaas dagaalka khaza ee israa'iil iyo xamaas ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad afartan kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo carruur tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore israa'iil ayaa weerartay khaza kadib weerarkii toddobadii oktoobar ay xamaas ku qaaday koonfurta israa'iil markaas oo israa'iil sheegtay in lagaga dilay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo ruux isla markaana laga afduubay laba boqol iyo konton kale